macaahidda diiniga lagu barto ayaa diradda lagu saaraa tarbiyeynta caruurta iyo barashada luqadda carabiga iyo sidoo kale culuum kala duwan oo la xiriirta diinteena suuban magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa haatan ku yaalo macaahid wadka lagu baro cashiro diini iyo maadiintaba haddaba muhiimad nooce ah ayay u leeyihiin daayarta waxbaranaysa macaahidda lagu barto culuumta diiniga qaar ka mid a macalimiinta wax ka dhiga macaahidda ku yaala magaalada dhobley ayaan ka wareysanay ahmiyadda ay macaahidda diiniga u leeyihiin ardayda waxbaranaysa magacaygu waa cabdinaasir khaliif cabdi ahna maamulaha macadka barashada diinta islaamka iyo carabiyada ee dhobley marxaladda ay mareyso barashada diinta culumta diinta ee magaalada aada bay u fiican tahay magaalada dugsi quraanadu si fiican bay u shaqeynayaan iyo macaahidda kuwaasoo maalmaha caadiga la dhigto sabti ilaa arbaco iyo qaar la dhigto jimcada iyo khamiista marka heer ahaan meesha ay mareyso waa meel aada u wanaagsan intaa iyo in kasii badanna inay magaaladu gaartay dadku diinta bartaanna waan rajeyneynaa macaahidda diiniga ah bulshadu waxay ku horumarin karaan inay ilmihii diinta bartaan si fiican loo baro haddii ilmuhu diinta la barana waxaa waaye khaladaadkiisa iyo dhibaatooyinkiisa yaraanayo horumarinta ay bulshadu ku leeyihiin macaahiddu waa waxaan waxaa waaye innaba aan la yaraysan karin waxaan leeyahay macaahidda diinta islaamka lagu barto funuunteeda kala duwan waa macaahid qiimo leh waana macaahid qiimo u leh ciddii wax ka baranaysa muddo dheero ilaa waxaan maranaa khibrad macalinimo waxaan leeyahay toddoba sano iyo siddeed sano gaarsiisan intaana ilmo un baan waxbaraayay waxaan arkay oon usoo joogay ilmaha soo maray daraasaadka islaamka iyo ilmaha aan soo marin ee ayagoon qur-aan soo baranin aan maxad soo marin kitaabo loo soo aqrinin macnaa aasaaska islaamka iyo ilmaha lasoo dhisay ee intaaba lasoo mariyay isku mid ma aha ismana baadi racaan isku fahmana ma aha sababtoo ah qofku haddii uusan dhisnayn oo diinta islaamka uusan ka dhisnayn xitaa waxaa ku adkaanaysa waxbarashada maadigeed inuu barto si kastaba ha ahaatee magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa muddooyinkii u dambeeyey ay kusoo badanayeen macaahidda lagu barto maadigay diiniintaba